wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa ururka xalinta khilaafaadka wareega ee degmada kismaayo ayaa wacyigelin ku saabsan xalinta khilaafaadka qoyska iyo guryaha ka samaysay xaafadda farjanno gaar ahaana waaxda dalxiiska wacyigelinta oo loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada degan waaxda dalxiiska ee xaafadda farjanno ayaa looga golleeyahay in kor loo qaado wacyiga bulshada lana baro sidii khilaafka loogu xalin lahaa wadahadalka aan xanafta lahayn qaar ka mid a dadka loo qabtay kulanka wacyigelinta ayaa soo dhoweeyey kulanka iyagoona sheegay muhiimadda ay leedahay in khilaafka dhaca lagu xaliyo bulshada dhexdeeda uusan bannaanka u soo bixin waa isdagaalna waa nala heshiisiiyaa waa iska dultagnaa haddana ceeshkan wada cunnaa laakiin weli wax bannaanka nooga baxay oo dhibaato intaas gaarta ah welina ma aysan soo gaarin haddana allah naga hayo idankana allah idinka hayo mideeda kale waxaa weeye dadku waa iska dad iska tabaalaysanoo meel isugu imaaday hirig hirigtaaba kama gaaraan dadkaagiina annaga weli hadda sideed sano iyo bilaad bedelna niliga naagna iskuma furin hadda carab iyo arkaa iskugu dhowaan isqoomaan waa la isdiridaa waana heshiiyada dhexgala laba ayagaana iska heshiisha inta isdiriraan haddana waxooda qarsadaan labana markii shanqartooda lagu soo baxo waa waxoogaa taagtaag noqoto waa la galaa saas maahan hebel adna saas maahan adna hebel saas maahan reer sida ku dhaqmo maahan annagaa ku nidhahna waa laynala qaata marka hadda kahor wax bannaanka nooga baxay oo meel laga gaaray ama saldhig laga gaaray ama ururka laga gaaray ma jiraan annaga unbaa waxaa lagaa iska carab yeelkaan iskugu dhawo isqoomaan waana la isqoomayaa labadoodaba laka isqoomaysa labada isqabta isqoomaysa maxaa hele dariska isqoomaya haddii haddii maalin walba lala ordana meesha lagu sii kala fogaanaya heer dacwo ay gaarto sidaas maahan qof walba saas maahan bal adna saas maahan adna sidaas maahan carruur warkeed unbaa labadiina la sheegteen wax kale ma idma sheegin khilaafkooda koroma dhexo gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadanka teella sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa dhankeeda si faahfaahsan uga hadashay xalinta khilaafaadka iyo doorka bulshadu ku leeyihiin xal u helidda khilaafyada dhaca waxaan idinku soo baxda halkan idinku imaano waxaa waaye inaan idiin sheegno sharciga inuu jiro jubbaland sharci baa kala jira kala dambeyn baa ka jirtaa in sharciga lagu dulmaayana malaha in lagu dhibaataynaya malaha sharciga qof kasta garab baa la siinaya qof kasta waa la caawinaya qof kasta hadalkiisa markaad tiraahdo farciga waxaan rabaa maanta inaan tago noocaas inaan staa xafiiska hedi halkanaan tago cadaaladda ay maamusho inaan kasoo qayb galo barnaamijkaasaan rabaa dhibba ee haastaa dariskaa laiga dhibay way ku caawinaysaa wiilaa ku caawinaysaa wiilashanaa ku caawinaya waa lagu keenaya marka lagu keenana waa lagula hadlaaya هذا الخوي ولا وصل لمسترايا هذا حرف أنا ولا لمسترايا وحرمنا دينا أكون شيء من الله أكون صد بعشان إلى يدل أسمى سالدينك أنت أنا اللي شيء أنت اللي كلمة اللي كسر شيطان kulanka wacyigelinta ayaa ahaa mid kor loogu qaadayay fahamka bulshada ee ku aadan nidaamka loo maro xalinta khilaafyada kala duwan ee ka dhexdhaca bulshada